بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام النووي رحمه الله باب استحباب سؤال اهل المريض عن حاله wuxuu baabu yahay istixbaabi su'aali ahli lmariid istixbaabka iyo sunanimada su-aasha iyo weydiinta ahlulmariid ahlilmariid qofka jiran ehelkiisa in wax laga weydiiyo can xaalihi ay can xaali lmariid qofka xanuunsan xaaladiisa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana caliya bna abi aalibin radia allahu canh kharaja cali wuxuu ka soo baxay min cindi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam agtii fii wajacihi xanuunkii nebiga calayhi salaatu wasalaam alladii kaasoo tuwufiya la oofsaday fiihi dhexdii xanuunkii nebiga lagu oofsaday asoo nebigu ku sugan calayhi salaatu wasalaam ayaa cali wuxuu ka soo baxay rasuulka agtii fa qaala annaasu dadku waxay yidhaahdeen yaa abalxasan waa kunyatu cali bni abi aalib kayfa asbaxa rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu kuwaa bariistay xaaladiisa weydiinaya qaala wuxuu yidhi asbaxa waa waa bariistay bixamdi illaahi alla mahadii baari'an asigoo caafimaad qaba ama loo rajaynaya caafimaad ay baari'an min almarad marad iyo xanuun asigoo ka fiican oo ka roon ayuu waa bariistay nebiga calayhi salaatu wasalaam shaahidka waxa waaye abulxasan kayfa asbaxa rasuulu llah abulxasan radia allaahu canhu wuxuu ka mid yahay min ahli rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa nebigayna adeerkii waana ninkii qabay bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faatima radia allaahu canha marka waxay weydiiyeen rasuulka xaalkiisa calayhi salaatu wasalaam maadaama uu ka agdhow yahay uuna ka warhayo xaggiisana uu ka yimi waxay yidhaahdeen kayfa asbaxa rasuulullah halkaa waxaa laga qaadanayaa inay sunno tahay qofka xanuunsan ehelkiisa in wax laga weydiiyo haddii la rabo in xaalkiisa la ogaado iyo sida uu ku sugan yahay in la warsado dadka qaraabadiisa ah maxaa yeeley ayagaa si hoose xaaladiisa ula socda oo ka warhaya rawaahu lbukhaariyu baabu maa yaquuluhu wuxuu baabu yahay maa yaquuluhu waxa uu leeyahay man ayisa qofkii ka quusta min xayaatihi noloshiisa qofkii noloshiisa ka quusta waxa uu leeyahay macnaha hadduu is yidhahdo waad socotaa ama xaalkaagu iskuma aadana waxaa laga yaabaa inaad geeriyooto qofkii quustooo nolosha ka quusta waxa uu leeyahay ayuu baabkaani ku saabsan yahay can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam wahuwa mustanidun ilaya xaal uu nebigu usoo tiirsan yahay xaggayga waa markuu xabadkeeda ku jiifay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaquulu waxaan maqlay bay tihi asigoo dhahaya allaahuma kfir lii warxamnii wa alxiqnii birafiiqi alaclaa allaahuma kfir lii ilaahow ii dembi dhaaf warxamnii allow ii naxariiso wa alxiqnii allow i haleeshii birafiiqi alaclaa rafiiqi sareeyey allow i haleeshii rufaqada sare waa dadka aadka u fiican waa ambiyada iyo dadka wanwanaagsan ilaahow kuwaasi i haleeshii markuuna nabigu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa fi rafiiqi alaclaa fi rafiiqi alaclaa wuxuuna ishaaraya fartiisa ila asamaa gacantu wuxuu ku ishaaray ama farta samada asigoo leh fi rafiiqi alaclaa muttafaqun calayhi ducadaani nebiga gaar kuma ahan calayhi salaatu wasalaam sida laga fahmayaba tawiibka imaamu nawowi raximahullah ee waxaa ku ducaysanaya qof walbo is yidhaahda waad socotaa ama ka quusta noloshiisa ayaa duco fiican wey inuu ku ducaysto inuu alla haleeshiiyo dadka sare ambiyadii iyo saalixiintii iyo dadka wanaagsanaa inuu ilaahay haleeshiiyo allana uu weydiisto dembi dhaaf iyo naxariis wa canhaa radia allaahu canha qaalat waxay tihi ra-aytu rasuula allah sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa huwa bilmowti asagoo ku sugan geerida cindahu nebiga agtiisa waxa ahaada qadaxun weel fiihi maa un biyo ay ku jiraan wa huwa yudkhilu yadahu xaal gacantiisa uu gelinayo fi lqadaxi weelka uma yamsaxu wajhahu kadibna oo wejigiisa ku masaxaya bilmaa'i biyaha uma yaquulu kadib wuxuu dhahaya allaahuma acinnii ilaahow iigu kaalmay calaa kamaraati almowt ay calaa shadaa'idi almowt dhibaatooyinka geerida ilaahow iigu kaalmay aw sakaraati almowt ama sakaraat lmowt ilaahow iigu kaalmay sakaraat lmowt waa shadaa'id lmowt xanuunka iyo dhibaatooyinka geerida ayaa waxaa la yidhahdaa sakaraat lmowt wuxuu kaloo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allah ina lilmowti lasakaraat geeridu waxay leedahay xanuun waxay leedahay shadaa'id iyo dhibaatooyin sidaasuu laha calayhi salaatu wasalaam asagoo biyo isku shubaya biyuhu wejigiisa ku masaxaya waxaa biyaha madaxa wejiga ugu masaxaya waa maxay waa xanuunka haaya darteed xanuunka nebiga haya calayh salatu wasalaam awgeed ayuu wejigiisa biyo ku masaxayay si biyahaasi uu ugu qaboojiyo xanuunka haya rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa wariyey xadiidkan waa daciif baabu istixbaabi wasiyati ahli lmariid wuxuu baabu yahay sunanimada in loo dardaarmo qofka jiran ehelkiisa waman yakhdumuhu iyo qofka u khidmaynaya qofka jiran in loo dardaarmo bilixsaani ilayhi inuu mariidka u ixsaan sameeyaan waxtimaalihi iyo inay u dulqaataan wasabri calaa maa yashuqu iyo inuu ku sabraan waxa dhibaya oo min amrihi min amri lmariid ka mida wakadaa sidaasoo kale bilwasiya waxaa mustaxaba in loo dardaarmo biman qaruba sababu mowtihi qofkii ay soo dhowaato sababta geeridiisa bixaddin xad dartii ay ku soo dhowaato ow qisaasin ama qisaas wa naxwihimaa iyo wixii la mid a laba dardaaran oo halbaabkan ku sheegay dardaaranka koowaad waxaa loo dardaarmayaa dadka jira qofka jiran eheladiisa iyo cid alle cidi u khidmaynaysa kuwaasi waxaa loo dardaarmayaa inay u ixsaan sameeyaan qofkan jiran oo ay u dulqaataan culaysyada uu leeyahay qofka jiran qofka markuu jiran yahay culaysyo badan uu leeyahay oo wuxuu rabaa in loo khidmeeyo waxyaabo badan uu qabsan jiray markuu caafimaad qabana ma qabsan kara markuu jiran yahay wuxuu u baahan yahay in loo qabto in loo khidmeeyo in markuu ma damco inuu soo xaaja guto musqushi la geeyo la garab qabto in dharkii laga bedelo mararka qaar waa matagaya matagii wixii in laga hagaajiyo culaysyo badanay leedahay dadkii marka ehelkiisa ahaa iyo qofkii u khidmaynayaba in lala dardaarmo markii lasoo siyaarto qofka jiran waxaa habboon dadkii la joogana in la dhiirogeliyo loo dardaarmo waxaa loo dardaarmayaa bilixsaani ilayhi ay ila almariid in loo samafalo oo loo ixsaan sameeyo qofka jiran oo aan loola dhaqmin sida qof caafimaad qaboo kale in loo loo maaragta samafalo ayaa loo dardaarmaya waxaa kaloo loo dardaarmaya inay u dulqaataan oo ay ku sabraan waxa ayaga dhibaya oo min amri lmariida arrimaha mariidka ee ayaga dhibaatada ku ah inay u sabraan qaybtaasi waa qaybta koowaad ee dardaaranka qaybta labaad ee dardaaranka waxaa loo dardaarmayaa waa qofka laftirkiisa qofkay soo dhowaatay sababta geeridii sababta geeridiisu inay soo dhowaatay maxaa lagu garanayaa maalan qofkaani waa xad sharciya laga oogaya waa qof sinaystay oo la rabo in la rajmiyo qof guur soo maroo sinaystay oo la rabo in la rajmiyo waqtigii loogu talagalay in rajmigii lagu fuliyo markuu soo dhowaado in loo dardaarmo ama qofkan qof uu dilay camdan waa la qisaasayaa wakhtigii la xadiday in la qisaaso ayaa soo dhowaaday in loo dardaarmo waa dardaaranka labaad ee mustaxabka ah waa qoladan yani qaybtan labaad wey can cimraan bni xusein radi allahu canhuma ana imra'atan haweyni min juhaynata atat nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay u timid wahiya xubla ayadoo uur ka sida min azinaa xagga zinada waxay nabiga u timid ayadoo uur leh min azinaa way zinaysatay macnaha faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo asabtu xaddan xad ayaan asiibay fa aqimhu calaya iga oog xadkaas xad baan asiibay min xuduud illaahi casa wajal xad baan ku dhacay macnaha waxay ka wadaa zinadii xadka ha layga oogo fadacaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waliyahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam weligeedii ayuu u yeedhay fa qaala wuxuu yidhi axsin ilayha u ixsaan samey gabadhan u ixsaan samey fa idaa wadacat hadday dhasho faatinii bihaa iila imow haddii ay dhasho ii keen fa facala sidii ayuu weligeedii sameeyey faamara biha nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waa amrayo fa shuddat calayha waxaa lagu adkeeyey hiyaabuhaa dharkeedii dharkaa si adag loogu xirxiray uma amara bihaa kadibna nebigu wuxuu amray in la rajmiyo fa rujimat waa la rajmiyey uma sallaa calayha kadibna nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukaday salaatu ljanaasa markii la rajmiyey kadib shaahidka min alxadiid waxaa waaye axsin ilayha nabiga calayh isalaatu wasalaam weligeedii wuxuu ku yidhi axsin ilayha u ixsaan samey marka waa alwasiya bilixsaani ilayha wuxuu nebigu u dardaarmay weliga inuu gabadhaasi u ixsaan sameeyo ilaa ay ka umulayso markay umushana uu keeno si xadka alla looga ogo subxaana wa tacaala baabu jawaasi qowli lmariid wuxuu baabu yahay bannaanaanshaha qofka jiran qowlkiisa uu leeyahay ana wajicun anigu waan xanuunsanahay ow mawcuukun ama waxaan ahay mid qandhanoo qandhahaysa oo waa ra'saah ama madaxaygiyu inuu yidhaahdo wanaxwi daalika iyo wixii la mida inay bannaan tahay idaa lam yakun daalika haddaysan arrinkaa ahayn calaa sabiili tasakhud calaa sabiili tasakhud yacni nicitaan uu qofku nacayo ama uu dhibsanayo haddaysan ahayn wa idhaari iljazac iyo argagax muujin haddaysan ahayn way u bannaan tahay inuu sidaa yidhaahdo qaybtan dambe idiinma raacsana وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزاء iyo caddaynta arrintaasi inaysan wax karaahaa lahayn haddii aysan tasahud iyo jazac muujintii aysan ahayn atasahud waxay ka soo horjeedaa sabarka yacni qofkani hadduusan muujinayn ama uusan la imaanayn sabar la'aan inuu ka xun yahay qadarta ilaahay subxaana wa tacaala hadduusan sidaa ahayn ama argagax iyo jazac uusan muujinaynin way bannaan tahay inuu kelimaadkaas yidhaahdo laakiin shardigaasay ku xihan tahay kelimaadka ah aniga waa xanuunsanahay inuu yidhah qofka aniga waa jiranahay iyo wixii la mid ah can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi dakhaltu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan u galay wahuwa yuucaku asigoo la qandhanayo qandho daran ay hayso famasistuhu waan taabtay faqultu waxaan idhi innaka latuucaku wackan shadiidan rasuulka ilaahay waxaa laguu qabanayaa qandho aad iyo aad u daran qandho daranaa ku haysa fa qaala wuxuu yidhi ajal ay nacam innii uucaku kamaa yuucaku rajulaani minkum aniga waxaa la iqandhinaya oo qandhadu iqabanaysaa sida laba nin oo adinka idinka mida qandhada loogu qabto yacnii laba nin qandhada qabata mid la mida ayaa aniga iqabanaysa qandhada iqabanaysa aaday u daran tahay tamaamulxadiid wuxuu ahaa inuu ku yidhi ibnu mascuud radia allahu canhu dalika ana laka ajrayn qaala nacam dalika kadalik arrintaasima waxaa waye rasuulka ilaahay oo laba ajar inaad leedahay markaasuu yidhi arrinku waa sidaa inin laba nin qandhadood ayaa nebiga qabanaysa calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxa waa laba nin ajarkoodoo kaleu leeyahay shaahidku waxa waaye inuu yidhi innii ucaku wuxuu sheegtay inuu qandhanayo way bannaantaha marka qofku inuu yidhaahdo waa qandha ay haysa ama madaxa ay xanuunaya ama waa jiranahay iyo wixii la mid ah laakiin maxaa lagu xihay إda lm ykun عlى sabiili التasqd وعan sacd bn abi waqaas radi اllahu canhu qaala wuxuu yidhi jaaءanii rasuulu الlah salى اllahu عalيyh waslm yacuudunii waxaa ii yimid nabiga calayh الsalaatu wasalaam asoo isoo booqanaya min wajacin xanuun ayuu iga soo booqanaya ishtadda bii igu darnaaday xanuun aad u daranoo ihay faqultu waxaan idhi balaga bii maa taraa balaga bii wuxuu xanuunku ila gaaray maa taraa waxaad arkaysa rasuulka ilaahay wa ana duu maalin aniguna waxaan ahay mid hanti u saaxiiba walaa yariunii mana idhexlayso ilaa bnatii ilaa gabadhayda mooyaan wadakara alxadiia xadiidka ayuu sheegay xadiidku intaa waa ka dheeraa laakiin sheikhu raximah ullah waa soo ikhtisaariyey wuxuuna ku yidhi wadakara alxadiid shaahidku waxa waaye balaga bii maa taraa faqultu balaga bii maa taraa macnaa waa jiranahay wey xanuunka wuxuu ila gaaray waxaad u jeeda nebiga ilaahay macnaa xanuun darana ihaya oo aadan u jiranahay وعن الqاsم بن محamed qaala wuxuu yidhi qaalat caaئiشhaةu radي الlaه عanهa caaئiشha waa eedadii qاsim بn mحamed بn abi bakr qaalat caaئiشhaةu radي الlaه عanهa caaئiشha waxay tidhi waa ra'saah faqaala النabiyu slى الlaه عليه wsلم bal وأna waa ra'saah waa ra'saah waa tawajuc macnaheedu waxa waa madaxaygi madaxa ay xanuunaya w markaasi ayadana nebigu alيه الsلat sلام wuxuu yidhi وأna waa ra'saah aniguna madaxaygiyo manaa ana madaxa layga hayaa ayaduna waa sheegatay madax xanuun nebiguna calayh isalaatu wasalaam wuxuu sheegtay in asna madaxa laga hayo waxay deliil u tahay inuu qofku dhihi karo waa ra'saah haddii madaxa laga hayo u jiran yahay laakiin waa inaysan noqon calaa sabiili الtasakhud wa idhaari اljazac calaa kullin qofku inuu jiradiisa sheegto ama inuu xanuunsan yahay uu sheego wax dhiba ma lahan haddii aysan ahayn sabar la'aan iyo jazac iyo argaga xaggii wax ka yimid haddaysan ahayn inuu xanuun ay hay yidhaahdo laa ba'sa wadakara alxadiida xadiidka ayuu sheegay intaa waa ka dheeraasna rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari ayaa wariyey baabu talqiin اlmuxtabar wuxuu baabu yahay talqiinta qofka loo soo xaadiray qofkii geerida usoo xaadirtay in loo laqino kelimatu towxiid ayuu baabu yahay baabu talqiin اlmuxtadar laa ilaaha ila اllah can mucaad radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi sala اllahu alيyh wasalam man kaana aakhira kalaamihi qofka hadalkiisa u dambeeya uu noqdo laa ilaaha ila allah dakhala aljanna jannada ayuu galay maadi baa laga cabiray litaxaquqi wuquuci اlamr si loo xaqiijiyo arrinta dhiciddeed rawaahu abu daawuud wاlxaakim wa qaala saxiixu اlisnaad wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi sala اllahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah mowtadiina waxaad u laqintaan laa ilaaha ila allah kelimadda ah mowtaakum almowta waxaa laga cabiraa dadka dhintay qof dhintay sidee loogu laqinayaa laa ilaaha ila allah culammada qaar waxay yidhaahdeen kelimadan xaqiiqadeeda lagu ximbaari maayo laakiin waxay yidhaahdeen waa min baabi almajaaz laqinuu mowtaakum waxaa loola jeedaa kuwa ku dhow inay dhintaan oo geeridu u soo xaadirto ama wakhtigoodu uu dhow yahay u laqina laa ilaaha ila allah laakiin loolama jeedo qof dhintay gadaashii in la yidhaahdo laa ilaaha ila allahu dheh maxaa laa ilaaha ila allahu maba dhihi karo waa dhintay qofka ma aha bacda mowtihi waxa laga hadlay laakiin waa qabla mowtihi intuusan dhiman ka hor ayaa loo laqinayaa kelimatu towxiid oo waxaa la leeyahay qul laa ilaaha ila allah waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah culammada qaara waxay yidhaahdeen kayfiyada iyo qaabka loogu laqinayo qofka muxtabarka ama geeridu usoo xaadirta kelimatu tawxiid waxaa waaye bay yidhahdeen qul la dhihi maayo waxaa agtiisa lagu leeyahay laa ilaaha ila allah agtiisaa lagu celcelinayaabi laakiin dheh la dhihi maayo sababtoo ah kelimadda dheh waxay yidhahdeen xoogaa waxaa laga yaabaa qofku inuu dhibsado markaad ku celceliso waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah waxaa laga yaaba marka dambe inuu ku yidhahdo naga tag dhihi mayne ama naga dhaaf dhihi mayne oo warkaaga dhibsado ilaa xanuunaa haya waxaa habboon bay yidhaha marka qul inaadan dhihin ee aad ku ag celceliso kelimadda ilaa uu ka qabsanaayo ilaa asiga uu ka qabsanayo laakiin bacd alculamaa waxay yidhaahdeen arrintaasu laazim maaha laa ilaaha ila allahu ku ag dheh keliya laazim ma ahe qul baa la leeyahay qul laa ilaaha ila allah sida nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu ku yidhi adeerkii abu aalib markay geerida u soo xaadirto yaa cam qul laa ilaaha ila allah qalimada qulba u isticmaalay sidaasoo kale wiilkii yahuudiga ahaa markuu nebigu uu soo siyaartay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda qul laa ilaaha ila allah waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah idan nebiga isticmaalay kelimada ah qul qulna war adag maahan war qallafsanna ma ahan war qofdhibsanqof dhibsadana ma aha in lagu baraarujiyo inuu yidhahdo laa ilaha ila allahu oo lagu celceliyo dheh laa ilaaha ila allah markuu hadalla soo dhexgeliyo waxaa laga yaaba mararka qaar inuu hadallo kale soo geliyo haddana lala sugo markuu hadalka dhammaysto loogu celiyo inuu yidhahdo laa ilaaha ila allah calaa kulli in lagula dadaalo inay noqoto kelimada ugu dambaysa ee uu isticmaalo kelimatu towxiid laa ilaaha ila allah waxayna yidhahdeen culummadu kelimatu towxiid qofka inuu ku gabagaboomo fii aakhiri xayaatihi waxyaabaha ka qayb qaadanaya waxaa ka mid a inuu isticmaalka kelimadan badiyo markuu nool yahay qofku wuxuu carabkiisa barto inta badan waa ku dadaalaa inuu yidhaahdo markay wax ku dhacaan ama wax asiibaan haddii markuu wax uu ka argagaxo arko ama wax culaysa uu arko hadduu barka horeba dhihi jira laa ilaaha ila allah waa u sahlan tahay markay geerida u timaado inuu yidhaahdo waxyaabaha ka sarfiya ama ka leexiya inuu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo waxaa ka mid a in marka horeba uu ahaa qof ku itixaaman ashirku billaahi casa wajal uu caabudi jiray ama uu baryi jiray ilaahay hayrkii sida jaylaani iyo wax la mid a hadduu marka hore wax weydiisan jiray markuu dhiman rabana waxaa laga yaabaa inay nafta uga baxdo waana dhacday yidhahan culimmadu wax badanaa la ah ayadoo laleeyahy laa ilaaha ila allahu dheh ayuu leeyahay sheekh fulaanow soo sheekh fulaan nafta ka baxaysa kuwa heesaha daneeya waxay yidhahdeen culamada qaar waxaa la arkay ibnuqayima qisooyin badan ka sheegaya ayadoo la leeyahay qul laa ilaaha ila allahu dheh ayuu heesa tirinaya tujaarta iyo ganacsatadu wuxuu yidhahdee markii la yidhaha laa ilaaha ila allahu dheh wuxuu leeyahay boqol boqol lagu dara meeqay noqonaysaa naftiaa ka socota geeridii a usoo xaadirtay lacaguu xisaabinaya maxaa yeeley hamigiisa dhan wuxuu ahaa adduunyuu ahaa marka hore ayadii buu ku waashay ayadii ku khafiifay markaasuu lacaga xisaabinaya isku dardarayaa markii la xasuusiyo kelimatu towxiid laakiin dadka ahludiinka ah qofka ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala oo marka hore daacada alla ku dadaali jiray kelimatu towxiid ku dadaali jiray yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati اdunya wa fi laakhira ilaaha sugaya markaasuu wuxuu uga baxayaa adduunyada asoo dhahaya laa ilaaha ila allah man kaana aakhiru kalaami laa ilaaha ila allah dakhala aljanna waa fadli aad iyo aad u weyn wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin